barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha ogost waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mida dhallinyarada ku nool goldogob oo qayb lixaadle ka qaadanaya barnaamijyada horumarinta waxbarashada gaar ahaan gabdhaha habluhu waa iska duwan yihiin xagga ragga waagi horeeto oo waxaa dhici jirtay ninka markuu wiilasha unbuu gasan jiray iskulaas balse hadda dadki waxaa mudan sii horan dhaama saa darteed maadaama ay taa ayadaa jirto hadafkeenna koodaad waxaa weeye sida aan ehel lahayn hablaha waxbarashada iskuulaadka in sanadba sanadka ka dambeyso ay sii siyaadaan
sidoo kalena waxaad maqli doontaan soomaalida ku nool maraykanka oo ku soo badanaya ganacsiyada gaarka ah taajiriinta america markay maqalaan qooyinkaaga fiican ayagaaba telefoonka soo qabanayo ku dhahaya haye immigrant development center maxaa u baahan tahay noo soo dirto codsi marka shaqadaada hadday fiican tahay wax soo saarkaaga uu fiican yahay fundingka aa helaysid laa xisaab waay ma fahan
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese qaar ka mida qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
hogaamiyaal yurub iyo afrikaan ah ayaa isku raacay inay dejiyaan qorshe dadka afrikaanka ah ee u soo haajiraya yurub looga soo qaadi karo dalalkooda intii ay soo geli lahaayeen safarka halista badan ee badda mediterranean-ka madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa isniintii baariis ku martigeliyey shir madaxeed ujeeddadiisu ay tahay sidii loo heli lahaa hab wanaagsan oo loola tacaalo muhaajiriinta sharci darrada ah wuxuuna heshiiska la gaadhay ku qeexay jawaabta ugu degdega iyo wax ku oolka badan ururka caalamiga ah ee socdaalka ee loo soo gaabiyo i o m ayaa sheegay in qiyaastii boqol iyo koob iyo labaatan kun oo qof ay sanadkan yimaadeen yurub gaar ahaan dalalka talyaaniga gaar ahaan dalka talyaaniga aan idhaahda iyagoo tahriib badda ah soo maray in ka badan laba kun iyo afar boqol oo qof ayaa sidoo kale badda ku geeriyooday ama la la-yahay qof ismiidaamiye ayaa weerar ku qaaday dad isugu soo baxay meel dibadda ka ah bangi ku yaala magaalada kabul ee caasimadda dalka afghanistan halkaasi oo uu ku dilay shan qof islamarkaana uu sagaal kale ku dhaawacay siduu afhayeen ka tirsan booliiska uu sheegay v o a weerarkan ayaa ka dhacay halka laga gala kabul bank oo aan ka fogeyn safaaradda maraykanka goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada dalka afghanistan iyo shaqaale kale oo dhinaca amniga ay ka mid ahaayeen dadka meesha isugu soo baxay ayna sugayeen in mushaarkooda bisha la siiyo kooxda daalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan afhayeen u hadlay daalibaanna waxa uu sheegay in qof ismiidaamiyey uu khasaare xoogan gaarsiiyey ciidamada afghanistan iyo booliiska isku soo baxay qaraxan ayaa yimid dhowr maalmood uun kadib qarax kale oo dhacay jimcihii kaasoo lagu qaaday masaajid shiicadu ku leeyihiin magaalada kaabul inka badan afartan qof ayaa lagu dilay qaraxaasi oo ay ku jiraan haween iyo caruur waxaana lagu dhaawacay boqol qof oo kale
duhur wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhalinyaro ku nool magaalada galdogob ayaa isu xil saaray sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dhalinyarada gaar ahaan waxbarashada hablaha wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray gaalkacyo dallada dhallinyarada degmada galdogob ee gobolka mudug ayaa u qabata dhallinyarada kulamo dhallinta lagu dhiiragelinayo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka degmada iyo sidii ay uga waantoobi lahaayeen dhibaatooyinka ay dhallinta mararka qaar ku dhacaan maxamed jaamac ciise waa guddoomiyaha dallada dhallinyarada degmada galdogob waxa uu ka warramayaa shaqo abuur ay u sameeyeen dhallinyarada qaar iyo kulamo wacyigelin ah oo dhallinta loo qabtay
jira waxaan u qabaanaa waxaa jirin joogta aan u qabaanaa dhalinyarada waxaana tusanaa in wadankooda uu yahay wadanka ugu kheyraadka badan ee soomaaliya markii laga hadlayo degmada galduudug baa meel ku taala ee xuduud ah waana meel lagu sameyn karo wacyigelinta guud iyo shaqo abuurka wayna jiraa in dhalinyarada aanu kala hadalno wacyigelintaasi haliibta ah iyanaan u qurxna wadanka degmada galduudug waxaana u sameyn waxa la yidhaha shaqo abuur oo waxaana tusanaa in dhalinyarada degmada galduudug ay gacantooda ay samaysan karaan walow hadda aan sameynay xarun aan wadno inaan sameyno xarun technical ah oo farsamada gacanta ah haddana waxaan sameynay koorsooyin yaro oo sida combuuterka iyo waxyaabaha korontada la xiriira iyo biyogelinta iyo farsamada caadiga ah oo ku shaqaystaan iyo saxaafadda oo aan dagyo badan aan barnay oo hadda intaan dhalinyarada saxaafadda aan barnayn inta badan ay ku shaqaystaan saxaafadooda oo degmada galdood idaacada ka shaqeeya iyo qaar ka shaqeeya sanadka kala duwan ee soomaaliya ka baxa kasakow in dalladda dhallinyarada galdugob ay shaqo abuur u samaysay qaar ka mid a dhallinyarada waxaa jira in dhallinta kale ay ku dhiirageliyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen shaqooyinka maamul ee ka jira degmada sida uu ku warramayo siraaji maxamed cali
aad baad u mahadsan tahay walaale runtii dhallinyaradu degmadu waa degmo aad u weyn oo soo jidhay in badan waxaad moodaa waayahan dambe dhallinyaradu siyaasadda inay aad u danaynayaan qayb weyn bayna ka qaataan waxaad moodaa maamulka degmadoo kale waaxaha canshuuraadka xisaabaadka dhammaan inay dhallinyaro yihiin oo la-aantoodna aan la shaqayn karin marka waxaad moodaa meelahaasoo dhan aad baan u taargadgaraynaa waana ku dhiirigelinayn ka qaataan dhallinyarada si barnaamijyada kale ugu tanaasulaan iyagana challenge la siiyona waan ka codsanaa maamulka odayaasha iyo saakiinta ma jiraan dhallinyaro habla ah oo doorka siyaasadda degmada ka qayb qaata
runtii aad bay u yaadhahay degmadu waxaad moodaa hablaha xagga waxbarashada way rabaan aad bay u xiiseeyaan markay waxbarashada dhameeyaanna maadooyinka ay bartaanna dee siyaasadda wayba ku yartahay laakiin anagu aad ba u jeclaadeen kusoo annagii baa walaabo hoosba dhalinyaradii dumarka aad mooda ay lasko ay nagu xigaan markii aan helno
maxamed cabdulaahi sheikh waxa uu ka mid yahay dhallinyarada degmada waxa uu dhallinta ku booriyaa sidii ay wax u baran lahaayeen waxa uu sheegayaa in waxbarasho lacag la'aana ay ka hirgeliyeen magaalada si dadka danyarta ah ay uga faa'iidaystaan
waxbarasho lacaglaan oo free ah ayaa jidho taasoo oo loogu taageeray dadka danyartaa ee waxba aan haysan taasna waxaa weeye waxaa aada iyo aada xoog loo saaraa dhanka hablaha maxaa u doorateen dhinaca hablaha
dhinaca hablaha waxaa weeye saad og tahaybo habluhu waa ay ka duwan yihiin xagga ragga waagi horeeto oo waxaa dhici jirtay ninka markuu uu leeyahay shan ilmood oo kaleeto saddexna ay hablo yihiin labana ay wel yihiin wiilasha unbuu geysan jiray iskudaadka balse hadda dadki waxaa mudaa sii hore inay dhaamaan kasoo sii hore ka dhaamaan oo waxaa weye waxbarashadii ay ka duwan tahay dumar iyo ragba hadda waa loo sugay waxbarashada saa darteed maadaama ay taa ayadaa jidho hadafkeena koowaad waxaa weeye sida aan oolahayn hablaha waxbarashada iskuulaadka in sanadba sanadka ka dambeyso ay sii siyaadaan sababtoo ah hooyo waxbaratay ayaa ummad noqoto
degmada goldogob oo ka mida degmooyinka gobolka mudug waxaa dhowaanahan ka socday dhir lagu beerayo waddooyinka magaalada halka jidad xirnaana lagu guulaystay in la furo waxaa la saaban karaa waxaanu ka shaqaynay oo aan keenay in magaalada goldogob loo sameeyo waddooyin annagoo la kaashanayna maamulka gobolka iyo maamulka degmada maskaxda maskaxdana waxay ahayd in aan samayno in aanu bilicda aan magaalada aan soo celino haddana waxaan diyaarinay dirish saddex boqol oo fiil aan diyaarinay iyo in ka badan ah oo aan rabno in bilicda magaalada aan qayb u qaadano waxaa kaloo sameynay in aanu dhallinyarada aanu ku xirno meelihii mugdiga ahaa dadka aada u bada jireen oo taasna ay sababtay in dadka qaar ay ka baaqaan inay meesha sii maraan ayadana waxaa u qabsaysan in aan ku xirno dhallinyaro iftiimiya dadkan dadkooda inay wadooyinkaasi ay sii qaadi karaan bilaada magaaladana qayb ay ka tahay inaan sameyno oo runtii hadda waxaan sameynay waddooyinkii la furay in aanu ka qaadnaqashimaan asbuuxda ugu dambeeyey waxaa wadnay in aan in aan aan la shaqeyno maamulka si ay waddooyinka u furi lahaayeen waddooyinka waa la furay runtii waa laga shaqeeyey farxad weyn waxaa jirta lagu hagaajirtayo ladegayo dambuud ah farxadina runtii ayadana waa la nadiifiyey oo aada loo nadiifiyey oo taasna ayadana qayb aanu ka ahayn in aan daeeradeena aanu isku istagnaa ku tashano oo aanu aan dadkana ku wacyigelino abakoona aan qaado dadka u sheegno dhahno warkaca warkaka aan taas ayadan waxay ahayd in aan qayb dadkii aan ku wacyigelino inay sameeyaan horumarkii degmada galdugob ah taa marka waxaan ku dhihi karaa bilicda magaalada qayb baan ka qaadanay waxaa kaloo aan qayb qaadanay dhirta magaalada oo aan magaalada adhiraynay oo magaalada haddana qaad haddana aan raba inaan sii fiirano magaalada degmada galduga cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dad badan oo soomaali ah ayaa ka faa'iidaysta fursadaha yaalla dalkan maraykanka oo ay ugu weyn tahay shaqo abuurka iyo in qofka uu si iskiisa u shaqaysto taasoo ah mid ay soomaali badan oo ku nool dalkan gaar ahaan gobolka minnesota ay noloshooda ay ku tiirsan tahay haddaba maxaa dadka soomaalida ah ku dhaliya in ay si iskood ah shaqo u abuurtaan waxaa warbixintan ka diyaarisay caasho ibraahim aadan in qofku si iskiisa u shaqaysto oo uu noqdo qof ka madax bannaan hay-ad loo shaqeeyo oo uu ka sugo mushaar mucayim ah ayaa ah mid ay dad badani ku taamaan gudaha dalkan maraykankana waxaaba jirta halkudhegga ah american dream oo loola jeedo in qofku gaaro isku filaanshiyo nololeed dadka qaar ayaa qaba in si qofku uu taa u gaaro ay laga maarmaan tahay in qofku la yimaado fikir u horseedi kara inuu horu socod sameeyo dadka fikirkaa qaba waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ciise kaahiin oo ka mid ah soomaalida ganacsiga ka hirgeliyey gobolka minnesota waddanka maraykanka kelmad bay aada loo isticmaalo oo dhagaha ay ku bataa american dream inaad raadsatid qofka american dreamka helo waa qofka mataqaanaa isagu iskii u shaqaysta ayaa aada halka mataqaana dee loo markasta la xayeysiyaa amba aada maqlaysaa qofka amba inuu guri weyn lahaado oo degan yahay oo isagu hanti u leeyahay oo american dreama amba inuu leeyahay mataqaanaa business isaga u gaara marka dee anigana igu jirto qofku waa inuu la yimaado isagu firfircooni waa inaad dadka jeclaatid haddaad israbtid aarmusli noqotid waa inaad mujtamaca iyo dadka aad la macaamili kartid saasa igu dhalisay anigu inaan noqdo mataqaanaa inaan iskay u shaqaysto kaahin wuxuu gobolka ku leeyahay laba makaayadood iyo bar waxaana goobihiisaas ganacsi ka shaqeeya shaqaale ka badan afartan qof ka hor inta uusan gelin ganacsiga goobaha laga cunteeyo waxa uu kaahin ahaa nin ku shaqaystaa xirfad uu takhasuskeeda leeyahay maxaa haddaba ku dhiirogeliyey amaba ku dhaliyey inuu hawshan u soo wareego aroosyada iyo sawiradii iyo waxaasaan duubi jira because waxaan bartay media productionka iyo media production iyo journality waxaasaan bartay marka intaan iskuolka ku jirayba weekendiyada caroosyada iyo xafladaha iyo dadka saasaan usoo weri jira marka waxaan iska ahaa markayga horeba qof iskii u shaqaysta marka fursadani makhaayaduna waxaan arkay in ay soomaali amba afrikaan badan ay joogaan oo makhaayado u baahan yihiin markii dambena waxay la gaadhaba inaan dee cid kasta oo waxaan ku dhaha wax cuntaba aan wax ka iibin karo dadka ganacsiga yaryar abuurta ee ku fikera inay si iskooda u shaqaystaan ayaa waxay isugu jiraan kuwa meel hoose ka soo bilaaba oo si iskooda isu maalgeliya iyo kuwa gacan ka hela hay-adaha dhiirogeliya shaqo abuurka iyo isku filaanshiyaha fawsiye cabdulqaadir cadde waxay madax ka tahay xarun lacago amaah ah siisa dadka raba inay si madax bannaan u shaqaystaan oo la yidhaahdo xarunta horumarinta muhaajiriinta oo ay xarunteedu tahay gobolka north dakota waxa ay ka warramaysaa hannaanka ay howshaasi u maraan waxaan la shaqaynaa dadka oo businessyada furan rabo waddankan sida qof oo rabo ii sheeg adiga inuu furo meel ama dukaan inuu furo ama hadduu leeyahay baawuraan gadaya meel baawurada lagu gado lacagta aan siino waa lacag muslimiinta loogu talagalay oo deenta laaribada la yidhaahdo waaye marka ilaa iyo hadda imise soomaali ah ayaad lacag siiseen waxa waaye aniga magaaladeena magaalo aad u yar waaye marka labaatan iyo sideed qof ayaa sanadka hore maalgelin qof makaaxi furtay iyo qof dukaan xalaal furtay iyo mid transportation furtay ayay kala yihiin fawziyo ayaan mar kale weydiiyey bal inuu jiro xiriir kala dhexeeya shariikadaha waaweyn ee ku yaala dalkan maraykanka si ay gacan uga helaan hawshoodana usii socoto taajiriinta america markay maqalaan shaqooyinkaaga fiican ayagaaba telefoonka soo qabanayo ku dhahaayo haye immigrant development center maxaa u baahan tahay noo soo dirto codsi marka shaqadaada hadday fiican tahay wax soo saarkaaga uu fiican yahay fundingka aa helaysid laa xisaab waayo ma fahan ugu dambayntii cabdiraxmaan kaahin ayaa qaba in haddii dadku la yimaadaan fikir shaqo abuura ay u horseedi karto mustaqbal ifaya iyo maskax furan dhalinyarada soomaalida amba halkan ha joogaan amba waddankii ha joogaan waxa aan kula telin lahaa in ay ka fujignaadaan in ay raadiyaan un shaqooyinkan maxaan ku raha dawladda amba maxaan ku raha kambaniyaasha in ay iyaku ay noqdaan dad hal abuur leh oo wax abuuri karaa baac mushtarkaasi ayaa markasta lagu liibaanaa oo qofkuna isaguna isku soo saari karaa dad kalena uu kusoo saari karaa marka mar kasta waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada maxaan qoraa soomaalida ah in ay iyaku ay isku tashadaan in ay baac mushtarka ay mar walba xooga saaraan oo indhaha kala qaadaan
caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkaad kala socotaana waa v o a washington haye ismaaciil dhinacii heesaha la soo gaadhay maanta dhinacaaga nusoo riixaya falastiine heesaha markay soomaaliga dhaafaan ay soo
intaan garanayay dhaaftay marka qofku intuu inta kale garanaya ayaa loo waa riixaa mid kamid heesaha aadka looga xiiseeya dalkan maraykanka dad badan maantana waxaa tidhi dhallinyaradu bal heesaha maraykan nala eegeen waa kaasa
Do you like getting paid or getting paid attention? you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. but when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with those. I cut off all my exes for your ex and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had. You just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these feels.
Run, drop, up, and chase through.
Yeah, yeah, yeah, yeah.
I know you ain't afraid of pop. Baby, I know you ain't scared to catch fish. Fish with me. Don't be afraid to catch fish.
No, no.
Don't be afraid. Run, drop, up, and chase through. I know you ain't afraid of pop. I know, I know, I know.
haye haye I know you ain't scared to haye ismaaciil heestan waxaa moodaa inay tahay hees laysugu tegay waxaa qaadaya fanaanada caanka ee cati berry calvin harris waxaa kaloo qaadaya big shin iyo faral waaba ilaa afar fanaanoo kala duwan ayaa isugu tegay ayaa isugu tega ha saaka waxaan- maanta waxaan filayaa dhalinyarada aad uga tuntay falastiin ay welibana heesii ay jeclaayeen ee dhinaca maraykankana aad usoo qabatay Een, dhinaca iyo heesta intaas haddaan kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan jaleeci doonaa nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo haya
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha magaalada edmonton ee dalka canada waxaa xaddii lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen dhallinyaro soomaali ah qabanqaabiyayaasha tartanka waxaa ka mid ah cabdixakiim xeenwade oo loo yaqaano cabdixakiim key khadka telefoonka ayaan kula xidhiidhay wuxuuna iga warramay tartanka waa isku salaamayaa nuur adiga iyo voice america labadaba Een, walaala eh, wuxuu bilaabmay eh, tormantigan sabtidii axaddii ayuuna dhammaaday waxaana ku looltamay afar kooxood oo kale ah midnimo f c shishimow f c highshop iyo calgary city calgary star waa garta marka eh, kooxuhu siday isugu dhaceen eh, ugu dambayntiina yaa guulaystay Een, walaala waxaa dhacday kooxdii way iskugu dhaceen eh, waxaa wada ciyaaray geemka koowaad waxaa la yidhahdaa calgary iyo f c shishimow waxaa benald shuur aad ku raayay f c shishimow kadib waxaa wada ciyaaray highshop iyo midnimo waxaa raagsay two one highshop saasaana shaan lagu ciyaaray ciyaartii finalka ahayd ay wada ciyaareen f c shishimow iyo een, ah, highshop f c highshop waaya marka tartankani maxaa ugu tala gasheen maxay tahay eh, ujeeddada ka dambaysa in aad eh, xilligan soo qabanqaabisaan Ee, walaala tartankan een, caadiyan magaalada edmonton waxay ka mid tahay magaalooyin kale oo north america oo lagu qabto tartanka somaali wiiga Een, caadi ahaan waxaan qaban jirnay juulaay somaali wiiga caadiga ahaa sanadkan ma dhicin waxaan u joojinay een, dhibaatooyinka ka dhacay waddankeenii soomaali soomaaliya abaarihii iyo dhibkii wayna la xumaatay inaan annagana celebration halkan ku sameyno Een, dadkiina dhibkaas ay ku jiraan kadib ayaa gabar zaynab laba dhagax ayaa waxay keentay fikir aad u wanaagsan oo ah in ay agoonta soomaaliya iyo familada aan waxba haysan abaaraha aad xumaa ku dhacay in ay u aruuriso dhar
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee tartanka dhinaca kubadda cagta magaalada edmonton ee dalka canada cabdixakiin xeenwade oo loo yaqaano cabdixakiin key ciyaaraha kubadda cagta ee dibadda haddii aan hal iyo labo ka soo qaadanana kooxda barcelona ayaa dhammaystirtay saxiixa weeraryahankii kooxda brushia dortmond iyo xulka faransiiska cusmaane dembele kaasoo si rasmi ah shalay ugu biiray kooxda ciyaaryahankan ayay barcelona waxa ay ku iibsatay lacag dhan boqol shan iyo soddon milyan oo yuuro waxaana uu noqonayaa laacibka labaad ee ugu qaalisan dhinaca kubadda cagta ee dunida ugu dambayntiina kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto laacibka khadka dhexe ee kooxda arsenal chamberlain ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac hase yeeshee warbaahinta ingiriiska ayaa ku warantay in laacibkan afar iyo labaatan jirka ah uu aadi doono kooxda chelsea oo iyana ah koox ka dhisan magaalada london ee dalkaasi ingiriiska dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dhegaystayaal markana inagoo gabagabada idaacaddeenna kusii siqayna waxaan idiin soo qabanaynaa heesta lugooya codka macaan ee cawaale aadan
haddaad laabkici shalay tulahay hadheena ku soo kaleexo lahay daciifeeya haddaad islahay oo aad ladanay dangaara lahay adaa isfuree miyadu war ha'ay oye oye oye haddaad laabkici shalay tulahay hadheena ku soo kaleexo lahay daciifeeya haddaad islahay oo aad ladanay dangaara lahayd adaa isfuree miyadu war ha'ay oye oye oye lugooyo haddaad u geyso lahayd lamaanta haddaad kalaaso lahayd subtada laqadeed kasiis lahayd adaa liqliqee sideed wax lahay lugooyo haddaad u geyso lahayd lamaanta haddaad kalaaso lahayd subtada laqadeed kasiis lahayd adaa liqliqee sideed wax lahay haddaad ladanay iskayga lahayd laabtayda haddaad ardaa ku lahayd oo aad lahashiyo karaamu lahayd laxawga intaad ku liimbax lahayd ayuu laalmay ah laalmay ayuu laalmaye maxaad islahay oye oye haddaad ladanay iskayga lahayd laabtayda haddaad ardaa ku lahayd oo aad lahashiyo karaamu lahayd laxawga intaad ku liimbax lahayd ayuu laalmay ah laalmay ayuu laalmaye maxaad islahay maxaad isku shee haddaad islahayd dartaa halumee saar leexo lahayd waa layliyo waa labeelay oo uu laqayoonadoosu lahayd imay la dibeen tishaadhka lahayd oye oye oye maxaad isku shee haddaad islahayd dartaa halumee saar leexo lahayd waa layliyo waa labeelay oo uu laqayoonadoosu lahayd imay la dibeen tishaadhka lahayd oye oye lacabaad aragtoodu dhaayo lahayd badbaase codkaasi cawaalaaadanna wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farshar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada ayaan la socodsiinaya tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno afarta galabta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh lahayd